alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi ddiin ashufca darsigeenna caawa waa axkaamu shufca ashufca waa bidami shiin wa sukuuni alfa ashufcatu sidaasi ayaa la ysku waafaqsan yahay luqa ahaan inay sax ku tahay fuqahada qaarkoodna waxay sheegeen in la odhan karo ashufucatu oo fa'da lafteedana la godi karo azarkashina wuxuu yidhi hada khalad in fa'da la godaa waa khalad buu yidhi almuhim luqada mashhuurka ahi waa asukuun asukuunu ashharu fa'da in la reebo ayaa sida caanka ah ashufcatu luqatan luqa ahaan addamu weeyi waa shayga shay kale in loo geeyo waxaana laga soo qaatay min qowlika aad tidhaahdo shafactu kada bikada arrinkaasaan arrinkaa ku daray ama aan u geeyey idaa damamtahu ilayh shafactu lkitaaba bilkitaabi macnaheedu waa maxay waa kitaabkii baan kitaabkii aan u geeyey markaa shufcada oo axkaamta iibka iyo bayca xidhiidh la leh iyada lafteeda waxaa ku jirta laba shay oo marka hore kala maqnaa oo la ysu geynayo oo qof quri uu isku darsanayo oo sababta markaa axkaamta soo socota shufca loogu bixiyey waxay tahay lidammi nasiibi shariiki ilaa nasiibi saynu arki doonno laba qof oo wax wada lahaa ayaa midkood qaybtiisii markuu iibiyo kii kale wuxuu xaq u yeelanayaa qaybtaa la iibiyey inuu ka soo ceshado ciddii laga iibiyey oo qaybtiisii isagu hore u lahaa uu ku darsado marka halkaasi ayaa damigu uu kaga jira lianna shariika yadumu nasiiba shariikihi ilaa nasiibihi oo kii iibiyey qeybtiisa mooyaane kii kale ayaa wuxuu xaq u yeelanayaa inuu qeybtaa ka ay wax wada lahaayeen uu lahaa iyo qeybtiisaba uu isku darsado wa sharcan sharci ahaanna waa xaqu tamallukin waa lahaansho xaq uu u yeelanayo qofku lahaanshahaasi oo qahriyin mid khasaba ah oo xoolaa cid kale ay marka hore yeelatay khasab uu ku yeelanayo iyo sandulle xaqu tamallugaasi oo yahbutu u sugnaanaya lishariiki kan shayga iibiyey kii ay marka hore shuraakada ahaayeen shariigii alqadiimi ee hore oo laba qof baa wax wada lahaa mid baa qeybtiisii iibiyey kii kale waxaa u sugnaanaya qeybtaa uu iibiyey inuu yeesho oo weliba uu ku yeesho si khasaba oo shareecadu ay u jartay oo aan la eegahayn raalli ahaanshaha kan iibiyey ee ka iibsaday toona ashariiku alqadiimka uu sheegayaa sheekhuna waa kaa marka hore kan shayga iibiye ay wada lahaayeen kan qeybtiisa iibiye ay wada lahaayeen cala shariiki shariigiibuu ugu sugnaanayaa alxaadidi ee soo darriyey oo shariigii hore inuu shaygaasi yeesho xaqaasi wuxuu ugu sugnaanayaa kan cusubee laga iibiyey ila kii horey shuraakada ahan meesha uu ka baxo qaybtiisii uu iibiyey sooma kan soo bedelay ee qaybtaa laga iibiyey ayuu xaqa ku yeelanaya fiimaa shaygii ayaanay shufcadu gelaysaa mulika la mulkiyey ee shariiga xaadidkaahi ee cusubi uu ku mulkiyey biciwadin in wax uu ku beddeshay marka shufcada haddii aynu soo ururinno waxaa ahlucilmiga qaarkood ay ku macneeyeen inay tahay istixqaaqu linsaan intizaaca xisati shariikihi min yadi mushtariiha biاthamani aladi dafacahu lmushtari اlawal waa sida ibnu qudaama fi lcumda uu ku tacriifiyey istixqaaqu linsaan waa xaqnimada insaanku xaq uu u yeelanayo intizaaca xisati shariiki kii markii hore shayga ay wada lahaayeen qaybtiisii uu iibiyey inuu la soo noqdo oo uu soo siibo oo uu ka soo siibo min yaddi mushtariiha kii iibsaday gacantiisa oo uu kala soo noqdo kii iibsaday biathamani aladii dafacahu almushtari alawal oo kaa dib uga iibsan maayee uu kala soo noqonayaa unoo lacagtii laga siiyey ayuunbuu u celinayaa haddii aynu tusaaleyno tusaalaha lagu fahmi karaaye laba nin baa waxay wada lahaayeen dhul ama si islaag bay u lahaayeen ama dhulka waa kala badsanayeen suuro markaa tusaale la ysku waafaqsayay baynu soo qaadanayna dhulkaana may qaybsan laakiin badh iyo badh bay lahaayeen labadina dhulka wada lahaa ayaa midkood qaybtiisii uu iibiyey shariigii hore meesha waa ka baxay soo maaha yaa meesha yimi shariikun xaadif shariik cusub oo soo darriyey baa meesha yimi kii markaa qaybtiisa aan iibin ee isagu meesha ku hadhay wuxuu xaq u yeelanayaa qofkaa cusub ee shariigiisii qaybtiisii uu ka iibiyey ee dee mid cusuboo shuraaka ay noqonayaan noqday imika inuu yidhaahdo intii lagaa siiyey waa taase qaado dhulkanna anigaa wada qaadanaya taas ayaa shufco la yidhaahdaa oo shufco maxaa loo yidhi intii isagu uu lahaa iyo intii shariigiisu uu lahaaye uu iibsaday labadii uu isku darsaday oo damma nasiiba shariikihi ilaa nasiibih qaybtii shariigiisu uu lahaaye uu iibiyey oo uu kala soo noqday ciddii shariigiisu uu ka iibiyey iyo qaybtii isagu markii hore uu lahaa labadiiba waa isku darsaday walihaada baa shufca la yidhi nacam marka iminkaad fahmi kartaa ma fila istixqaaqu linsaan insaankaasi waa kee waa labadii shuraakada ahaa kii iibiyey qaybtiisa mooyaane kii kale muxuu mutaysanayaa intizaaca xisata shari intizaaca istixqaaqu linsaani intizaaca xisati shariiki kii ay shuraakada ahaayeen ee qaybtiisa iibiyey qaybtiisa inuu la soo noqdo xaqnimaduu xaq u yeelanayo oo ayo u kala soo noqdo min yaddi mushtariiha dee shariigiisu kii uu ka iibiyey oo siduu ula soo noqonaya ma dib buu uga iibsanayaa maya qiimihii ama lacagtii laga siiyun buu u celinayay biathamani aladii dafacahu lmushtari alawal war ninkii aanu dhulka wada lahayn qaybtiisii imisuu kaa siiyey wuxuu iga siiyey laba kun labadii kun waa kuwane qaado mana diidi karo waa ku khasban yahay oo sida dee tacriifka uu ku sheegay waa xaqu tamallukin qahriyin oo shareecada ayaa qofka xaqaa siisay mar hadday shareecadu xaqaa siisayna dee laa yushtaradu ridaah inuu raalli ku noqdo macnaa lama shardinayo waxaynu halkan markaa baraarujinaynaa dhowr masalo masalada koowaad waxay tahay limaada yadkuru fuqahaau shaaficiya baab ashufca bacda baab alkasb maxaa fuqahada shaaficiyadu baab shufca iyo baab alkasbi ay isula doonteen iyadoo fuqahada kale sida xanaabilada oo kale aanay sidan isugu xigsiin labadaasi baab munaasabo weyn baa ku jirta labadaa baab in la ysku xigsiiyo calaaqa iyo xidhiidhna waa ka dhaxeeyaa oo xidhiidha ka dhaxeeya waa maxay shufcadu waa xaqu tamallukin qahriyin qof ayaa xoole uu iibsaday khasab lagaga qaadaya biduuni ridaa soo ma oo ninkii cusbaaye ninkan shariigiisu qaybtiisii uu ka iibiyey ayaa dhulka ama shaygaa qaybta uu iibsaday baa lagala soo noqonaya oo kii ka iibiye kii ay shuraakada ahayn uu kala soo noqonaya kamana iibsanayo dee qiimo cusub kaga iibsan maaye dee wixii markaa laga siiyey ayuunbuu u celinayaa un marka miyaanay khasbi ahayn lannaha tu'khadu qahran qof baa xoolo uu iibsaday ayaa si sandullaa iyo ikhtiyaar la-aana lagaga qaadaya khasbi markaa miyaanay ahayn waa khasb laakiin waa khasbun bixaqin leanno xaqan inuu shaygan la soo noqdo qaybtan shariigiisu lahaa uu iibiyey oo ciddii iibsatay uu kala soo noqdo intuu wixii laga siiye uu celiyo waa xaq shareecadu ay siisay marka baabu shufca ama ashufcatu mustathnaatun min taxriimi akhdi maali اlgayri bigayri ridaa soo xaaraan ma ahayn xoolo cid kale leedahay in laga qaato iyadoo ciddaasi raalli aan ku ahayn dee arrintaasi ayaa laga soo reebayaa shufcada oo xoolo cid kale ay leedahay ayaa qofkii inuu qaato shareecadu ay u bannaysay iyadoo ciddaasi aan raalli aanay ku ahayn marka baabu shufca waa gasbun saxiix walaa yakuunu xaraaman walaa baatilan waa qofkii oo xoolihiisii bigayri ridaahu lagaga qaadayo oo haddana qaadashadaasi sax ay tahay oo aanay baatil ahayn xaaraanna aanay ahayn haddaba maxay tahay sababta qofkii tusaale ahaan xooli waa uu qofkii wuxuu ku le waan iibsaday gurigan qaybtaasaan iibsaday labadaa qol baa layga iibiyey ama dhulkan qaybtaasaa layga iibiye ama beertan lacagtaydii baan siistay anigu maan boobin min maalikii baan ka iibsaday qofkii lahaa baan ka iibsaday sidee bay markaa u dhacaysaa qof aan lahayni inuu qun yar yidhaahdo lacagtii lagaa siiye waa tare qaado orodoo iska tag tegi maayo haddaan idhahdona leeya waa tegaysaa waa waajib inaad tagtaa oo xaquma liid xataa inaad muranto hadduu qofku sidaa idhaahdo waxaa la leeyahay waa inaad fahanto alxikma min mashruuciyati shufca xikmada shareecadu ay ka leedahay sharciyaynta iyo jidaynta waxaan shufcada la idhaahdo xikmada ay shareecadu ka leedahay waxay ku qotontaa alqaacida asharciya ee le lafdiga xadiidka nabowiga laa darara walaa diraar inamaa shuricat shufcatu lidafci darari can shariiki alwal shufcada waxaa loo sharciyeeye uun si dhibka looga difaaco oo looga durkiyo kan qaybtiisa iibiyey kii marka hore shuraakada ay ahaayeen waxaa la isweydiin karaa dee markii horena nin unbay shuraako ahaayeen qof markan dambena qof unbay shuraakoobeene dhibaatadu waa maxay dhibaatadu waxay tahay shariigan cusub ee shariigiisii hore qaybtiisii uu ka ibiyey si uu noqon doono la garan maayo waxaa dhici karta soo maha noqdo mid kadeedan oo qaxar iyo dhibaato ula yimaada ninkii hore nin ay isfahmeen oo hadday doonaan is dabeecad garanayeen oo ay isku fiicnaayeen buu ahaa mid ay dabeecaddu ka araday oo waxa weeyaan laa ya'laf walaa yu'laf mid aan lana weheshan cidna aan weheshana oo dhib badan hadduu ka iibiye ka war soo dhibaato qofkii umuu soo jiidin markaa si aanay taasi u dhicin waxay shareecadu ku waajibisay qofka ay qof shuraaka yihiin inaanu qaybtiisa iibin xataa yacridahu calaa shariiki ilaa u bandhigo kay shuraakada yihiin oo war dhulkan aynu wada leenay qaybteeda waan iibinaya ama gurigan hal tashtariihi ma iibsanaysaa hadduu yidhaahdo iibsan maayo fa huwa fii xillin min amri hadduu yidhahdo anuu kaa iibsan maayo ciddaad doonaysid ka iibi macnaa markaa dee cidduu doono ayuu ka iibin karaa walaa shufcata lishariiki mar hadduu inuu iibsado isaguu ka tanaasulayna dee shufca maleh oo hadhow toolo qofka uu ka iibiyo kalama soo noqon karo leannahu huwa aladii asqata xaqah xaqii shareecadu ay u yeeshay isaga ayaa riday oo meesha ka saaray inaanu markaa iibin karin ilaa uu u bandhigo kii ay markaa shuraakada ahaayeen waa sida ku soo aroortay xadiidka jaabir ee bukhaari iyo muslimba ay warinayaan wa hada lafdu muslim qadaa rasuulu llahi bishufca fii kulli shirkatin lam tuqsam wuxuu rasuulku xukumay shufcuu xukumay in labadii shuraakada ahaa kii qeybtiisa iibiye mooyaane ka kale qeybtaa la iibiye uu kala soo noqon karo ciddii laga iibiyey oo uu kagala soo noqon karo thamankii macnaa intii laga siiyey uu u celin karo waaye lam tuqsam shirkadaasi oon la qaybin shaygaa la wada leeya oon la qaybin ribcatin aw xaa'itin shaygaad la wada leeyahay oo ah ribca yacnaa beyt waa guri maxaa ribca loo yidhi lianna saaxiibu yatarabac fiih siduu doonuu qofku gurigiisa u fadhiista ama qadaadku u seexda ama dhinaca ama uu jiqilaysto ama uu tiirsada ama bannaan buu fadhiista ille waa gurigiisii oo cidi ku maamuli mayse laakiin guri cid kale leedahay markuu yimaado wuu is-ururiyaa osaamaha abu zurcaw sasida doontid baad u fadhiista waayahay aw xaa'itin waa beer shaahidkaynu u soconnaa waxa weye laa yaxilu lahu an yabiica xataa yu'dina shariikahu buri rasuul xalaal uma aha inuu qaybtiisaa iibiyo ilaa uu ogeysiiyo ka ay shuraakada yihiin laa yaxilu lahu an yabiica xataa yu'dina shariika fain shaaa akhada wain shaaa taraka marka la ogeysiiyana kuma khasbana isaguna inuu iibsado ee hadduu doonana wuu u qaadan hadduu doonana wuu iska dayn doonaa fa in baaca walam yu'adinhu fa huwa axaqu bihi hadduu haddaba iibiyo isagoon ogeysiin kii ay shuraakada ahaayeen oo cid kale uu ka iibiyo ka ay shuraakada yihiin isaga ayaa u mudan inuu qaybtaa la soo noqdo an yantazica hadihi alxisa almubaaca min hayri qaybtaa shariigiisu uu lahaa ee cid kale uu ka iibiyey ciddii uu ka iibiyey inuu kala soo noqdo oo uu kagala soo noqdo yanaa bilciwad aladii malaka bihi ciwadkii ama beddelkii dee kaasi uu ku mulkiyey isaga ayaa xaq u leh nacam markaa shufcadii maxay qofka ugu sugnaanaysaa de waxay ugu sugnaanaysaa bibayci shariiki xisatahu min gayri an nacam yuclima bihi inuu kii ay shuraakada ahayn qeybtiisii iibiyo isagoon ogeysiin ayay ugu sugnaanaysaa ama waxay ugu sugnaanaysaa biqadaa'i qaadin inuu xaakim uu xukumo inuu ninkani waxa weeyaan shufcadii uu leeyahay labadaa tii waxa weeyaan ay ahaataba xaqu shufca qofka waxa weeyaan waa u sugnaanaya shufcada waxaa la idhaahdaa waa haabitat bisunna xadiidu jaabir bni cabdillaah qadaa rasuulu llahi bishufcati fima lam yuqsam faida waqacat alxuduud wa surifat اطuruq falaa shufca rawahu lbukhaari wa muslim wa haabitatu bilijmaac ahlulcilmiguna waa isku waafaqsan yihiin in ay tahay shufcadu wax sugan oo aanay ka mid ahayn alghasb almuxaram gasbigii axkaamtiisa darsigoona aynu ku qaadannay ee shareecadu ay xaaraantimaysay waana waxa weeyaan min baabi dafci darar oo qaacidadaas ayay hoos tegaysaa sida aynu sheegnay oo hadduu shariigiisii cid aan ahayn qeybtiisii uu ka iibiyo faqad yaduru bidalika shariikahu fashuricat ashufcatu lidafci darari can shariiki waxaa dhici karta iibkaa qeybtiisii cid kale uu ka iibiyey inuu ku dhibo shariigiisii inuu ku dhibo ayaa dhici karta halkaa sheekhu uu u shardiyayo shufcadu inay gasho un fii maamulika biciwad macnaheedu waa maxay horta fii maamulika biciwad macnaa qofkan uu kala soo noqonayaa qeybtan uu kala soo noqonayo ee marka hore shariigiisu uu lahaa waa inuu ku mulkiyo biciwad inuu wax ku bedeshay muxuu markaa u jeedaa haddaanu waxba ku bedelan ee si kale u yeeshay tusaaleahaan shariigiisii baa mid u hibeeyey qaybtiisii xaqu shufca ma yeelanaya ama waa u hadiyeeyey ama tusaale ahaan awsaa bihi waa u dardaarmay awsaa ileyh waa u dardaarmay ama nacam malakahu biirthin wuxuu ku mulkiyey shaygii uu ka dhaxlayba laba qof baa shay wada lahaa mid baa dhintay kaa dhintay soo qaybtiisii laga dhaxli maayo kaa ka dhaxlay muxuu noqonayaa shariik xaaditha soo maa waxaad odhan kartaa oo shariik waa maxay soo digan la midba qayb buu leeyihi waa shariikiyo qaybtiisii buu iibiyey waa maxay dee labadaas miyaanay kulmi karin macnaa waa sharika mushaaca shaygan way wada leeyihin laakiin uma qaybsana dee marka haddii midkood meesha uu ka baxo oo xaqiisii cid kale uu ku wareejiyo ciddaa kalaa shariik la noqonaysa kii markii hore ay ay shurakada ahaayeen soo sidaa maaha imaa macnaheedu ilaa suuro aynu soo reebi doonno mooyaane laba shuraaka ahaay oo dabeetana qaybsado mid waliba qaybtiisa uun la madax bannaayey maaha waxa laga hadlaya iyagoo shaygii weli wada leh shariika mushaaca oo shaygii aan aan kala qaybsan ayaa mid tusaale ahaan uu iibiyey in uu intuu islahaa intan ayaa adiga kugu soo hagaagaysa nisfi ama thuluth ama thuluthayn ama rubuc ama khumus aqala min dalika wa akthar marka markuu leeyahy fima mulika biciwad wuxuu leeyahay wixii qofku uu ku mulkiyo bigayri ciwadin oo mulkigiisa kaga baxa bigayri ciwadin shufca geli mayso oo kii aad dhulka ama guriga wada lahaydeen hadduu qof kale u hibeeyo ama u hadiyeeyo ama u dardaarmo ama qof kale uu ka dhaxlo oo shariiga kale sidaa uu ku yimaado biduuni ciwad macnaa xaqu shufca yeelan maysid oo ma odhan kartid waxa weeyaan ha laguu qiimeeyo oo waan kuu celinayaa intaa aad adigu mulkidaad ku mulkiday bihibatin aw hadiyatin aw wasiyatin aw irthin wixii lagu qiimeeyaan kuu celinayaayoo adumu xisata shariiki ilaa xisati oo waa xaqu shufca oo anigu aan leeyahay sheekhu sidaasi ayuu leeyahay masaladaana bal waynu ka daba tegi doonaayo wuxuu ku dari doonaa shuruud lmashfuuc ayuu ku dari doonaa laakiin waxaan doonayo in la fahmo fima mulika biciwadin inuu u jeedo inay shufcadu gasho wixii shariigiisa mulkigiisa ka baxa ee cid kale ku wareega iyadoo waxba aanu dhaafsiisan laakiin wixii nacam inay shufcadu gelayso wixii mulkigiisa ka baxa biciwad isagoo wax dhaafsiistay wixii laakiin aanu waxba dhaafsiisan ee cid kale ku wareegay waxa weeyaan bigayri ciwadin inaanay shufca gelahayn inuu tilmaamayo ayay tahay inaynu fahanno horta arkaanu shufca arkaanu shufcati shufcada arkaanteedu halaaatun waa saddex shafiicun shafiic waxaa looga jeedaa waa aladii yantazicu xisata shariiki waa ka qaybtii uu iibiyey shariigiisu la soo noqonaya ee xaqu tamalluq qahri shareecadu ay siisay inuu qaybtii shariigiisa yeesho oo si aan cid kale ikhtiyaarkeeda aan loo egeeniyo raalli ahaanshaheeda uu ku yeesho kaas laadaa shafiic wa mashfuucun mashfuucuna waxa weeyaan waa shaygii dee waa alxisa waa shaygii shariigiisa uu iibiyey ee uu la soo noqonayey bithamaniha aw bithaman aladii malakaha bihi ashariik alxaadith uu kula soo noqonayey wa mashfuucun minhu mashfuucun minhugana waa kii laga iibiyey shariigiisa uu ka iibiyey ee uu kala soo noqonayey ay muntasacun minhu waa kii uu gacmihiisa ka soo siibayey odhanay maadaama shariigaygu uu lahaa anaa xaqu le inaan iibsadee intii lagaa siiyey waa tare oradoo iska tag zayd ninka la yidhaahdo ayaa dhul ay camar wada lahaayeen qaybtiisii iibiyey wuxuu ka iibiyey ninka la yidhaahdo bakr ayuu ka iibiyey dabeetana ninkii la odhan jiray camar ayaa bakar kala soo noqday dhulka qaybtaa laga iibiyey inta intii zayd uu ka siiyey uu u celiyey yaa shafiica yaa mashfuuca yaa mashfuucun minhu yah bal camarna meel dhig zaydna meel dhig bakarna meel dhig dhulkii la iibiyena meel dhig nacam man lahaa yaa u baxaya su-aashaas khaalid alaqrabuuna awlaa bilmacruuf khaalid baa iigu dhow haye camar waa maxay waa shafiici oo waa kala soo noqonaya qaybtaa uu iibiyey zayd dhulkaasina waa mashfuuc qaybtaa dhulka ka mida uu la soo noqday bakarna waa mashfuucun minhu oo wadaadkii zayd la odhan jiray xagu ka dhacay khadkuu ka baxay dee isagu soo maaha isagu soogii qaybtiisii iibiyey maaha camar iyo bakar ha xisaabtamaan ama ha isu daayaan ama ha la kala noqdaan anigu waan iibiye dee ama ninkaan ka iibiye kala soo noqo ama u daah adaa ikhtiyaar kala weeye isagu khadka markaa waa ka baxay oo saddexdaas ayuunbaa meesha ku soo hadhay shartu shafiic ka haddaba xisada ama qaybtaa shariigiisa uu iibiyey la soo noqon kara oo dee xaquulintizaaca leh xaqu tamalluk qahriya shardigiisu waa maxa waa kownuhu shariikan waa inuu shariik yahay oo bimacnaa dee waa in kan qaybtiisa iibiyey waa inay wada lahaayeen oo dhulka waa inay wada lahaayeen guriga waa inay wada lahaayeen oo maxaa taa u daliila waxaa taa u daliila xadiidka jaabir waxaa ku timi fii kulli shirkatin lam tuqsam xoolo kastooo la wada leeyahay oo aan aan la qaybin soo maa mafhuumku waa maxay haddii la qaybiyo oo ninka la dhaha zaydna qaybtiisii gooni uula baxo camarna gooni uula baxo midkoodna inaanu shufca xaqu shufca lahayn haddii ka kale qaybtiisa wiibiyo fii kulli shirkatin lam tuqsam waxaa weliba xadiidkaa ka sii sariixsan oo culimmada badankoodo sidan yidhi ay deliishadeen waxau yahay xadiidka jaabir riwaayadda muslim faidaa waqacat alxuduud wa surifat alabwaab falaa shufca mar haddii la qaybsado dee xad la kala samaysto oo midna dhinaca uu leey midna dhinaca uu leeyahay albaab waddooyinkii iyo albaabadiina la kala leexsado oo midna dhinaca uu ka soo gelaya gurigii midna dhinaca tusaalahaan gurigii baa la qaybiyey afar qol buu ahaa bartankaa lagu dhuftay waa xadkii kaas dhinac walbana albaabbaa looga furayo camarna albaabkaasu ayuu leeyahay zaydna albaabkaasuu leeyahay dee falaa shufcata mar haddii shuraakanimadii ay suushay shufca ma jirto saas ayaa xadiidku waxa weeyaan uu tilmaamayaa waxaa haddaba culimada qaarkood ay yidhaahdeen hubuutu shufca lishariik iyada waa waadix qofku shaygan ay qofka kala wada leeyihin inuu xaqu shufca ku leeyahy taasi waa waadix dee axaadiida ayay ku caddahay fii kulli shirkatin lam tuqsam iyo faida waqacat alxuduud wa surifat alabwaab falaa shufca laakiin alkhilaaf waa fi ljaar hal yahbutu xaqu shufcati biljiwaar iyadoo waxba aan la wada lahayn jaarnimada xaqu shufca ma ku sugnaanayaa mise kuma sugnaanayo hadihi fiiha khilaaf abu xaniifa wuxu uhi waa ku sugnaanaya mutlaqan ama jaar ay guryahoodu isku dhegayeen ama beerahoodu ha noqdo ama mid muqaabil lahu iyo ka soo horjeeda ha noqdo xaqu shufca ayuu yeelanaya waayo dee haddaad gurigaagii iibiso adoon u bandhigin kii kula jaarka ahaa waxaa dhici karta jaar xun inaad u soo jiido waxaana markaa uu xujaystay xadiidka bukhaari uu warinayo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi aljaaru axaqu bisaqabihi aljaaru axaqu bisaqabihi jaarku isaga ayaa u mudan bimacnaa kan ku xiga xadiidkuna shufcada ayuu ku saabsan yahay ayaa ahlucilmiga sidaa ku tegay ay yidhaahdeen waayo ahlucilmiga badankooduna sidaa hore ayay ku tegeen ana xaqa ashufcati laa yahbutu biljiwaar wa inamaa yahbutu bilishhtiraak aw bisharika qowl wasata baa jira labadaa qowl u dhaxeeya qowlkaasoo in la yidhaahdo in kaana bayna aljaarayni xaqun mushtarak min xuquuqi اlamlaak kaashurbi aw iطariiqi faina shufcata tahbutu liljaar labada jaar macnaa waxuma wada loo dee xaq waa u qaybsan yihi ama markii hore ha wada lahaadaan oo ha qaybsadaan ama yaanay marka horeba wada lahaanin labada jaar hadduu jiro xaq ka dhaxeeya xaqaasoo ka mida min xuquuqi اlamlaak xuquuqda meeshan la mulkiyey ama lahaanshaha meeshan ka dhalanaya sida cabbitaankii oo kale cabbitaanku muxuu noqonayaa tusaalehaan ceel quray ka wada cabbaan berkad qura ayaa tusaale ahaan labadan guri ee jaarkaa ka dhaxaysa oo ay ka wada cabbaan tusaale ahaan waxay wadaagaan qasabadii biyahay wadaagaan oo saacad quraa ka dhaxaysa waxay wadaagaan saas oo kale kaharabadii ama leydhkii bay wadaagaan in la kala jaraano wax sahlan ma aha tusaalahaan dee nidaamkaaba laga yaaba meeshaa ka jira inaanu saamaxayn ama waday wadaagaan oo labada guri hal suqduud baa laga soo wada galaa oo labada qof ee labada guri kala degan ee jaarkaahi kolleyba meeshaasay ku kulmayaan marka in kana bayna aljaarayni xaqu mushtarak min xuquuqi اlamlaak tahbutu shufcatu liljaar wain lam yakun baynahuma xaqu mushtarak falaa tahbutu shufcatu bimujarad اljiwaar xaq markaa xuquuqda mulkigan ka mida oo ay wadaagaan haddaanu jirinna jaarnimo qura qofku shufco ku yeelan maayo oo ka jaarka yihin markuu gurigiisa iibiyo ma odhan karo kii uu ka iibiyey anigaa xaq u leh ee lacagtii lagaa siiyey waatan orodoo iska tag oo xaqu shufca yeelan maayo waxaad markaa odhan kartaa waa yahaye rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ama jaabir qadaa rasuulu llahi bishufcati fi kuli shirkati lam tuqsam waxaa kaloo dee xadiidka ku taalla faida waqacat alxuduud wa surifat اطuruq falaa shufca istinaagana labada jaar haddii xaq mushtarag oo min xuquuqi اlamlaak ka mid uu ka dhaxeeyo aada soo reebtay aad tidhi xaqu shufca ayuu biljiwaar ku yeelanaya jaarnimada maxaa u daliila xadiidkaa jaabir laftiisa u daliila wa surifat iطuruq soo ma odhan rasuulku calayh salaatu wasalaam wadooyinkii guryaha laga soo gelayay ama mulkiga loo soo marayey dee la leexiyo midba waddo dhinaca uu ka soo gelayo mafhuumku waa maxay إذا lm تصرف الطرق وkاna الطريق إlى الملكyن واaxidا haddii wadada labadan dhul ama labadan guri ee labada qofee jaarka unahay ay leeyihiin ay tahay mid qura mafhuumku waxa weeye in xaqu shufca uu sugnaanayo وaصرفaت الطرق ولهذا buu uri الشheekh بن عuثayمين رaحimه الله taعالى fyukhadu min hada anahumaa in iqtasamaa waxaa taa laga qaadanaya haddii ay dhulkii ama gurigii ay wada lahayn ay qaybsadaan wa baqiya طariiqu waaxida laakiin waddadii loo soo mariyey laga soo gelaya mid qura ay tahay walam yusraf aan waddooyinka la kala leexsan fashufcatu baaqiyatun shufcadii markaa waa baaqi walow mulkigu yaanu isugu jirin ha u qaybsanaado walow kaanat baynahum xuduud xad ha u dhaxeeyo laakiin ariiqii haddaan la sarfina waddo quri ay ka dhaxayso xaqu shufca waa sugnaanaysaa qaala wahada alqowl huwa araajix wayuxmalu cala hada alqowl xadiid aljaaru axaqu bisaqabihi sharxulmumtac ayaa sida uu ku yihi sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waana sida ay rajaxeen aimada muxaqiqiinti ka sheekh alislaam ibnu taymiya raximah llah fii majmuuci alfataawa majaladka soddonaad buu kaga hadlaa shufcada iyo axkaamteeda wa kadalika ibnu lqayim fii iclaami lmuwaqiciin juska labaad safxada boqol iyo saddex iyo afartan ilaa boqol iyo koob iyo konton halkaa cilmi markaa shufcada la xidhiidha ka eg waxaana taa sii xoogeynaya limaada shuricat ashufca shufcada maxaa loo sharciyeeyey lidafci darar can shariik soo maaha in dhibka laga celiyo qofkii markii hore dee qofkan qeybtiisa iibiye ay shuraakada ahaayeen dee haddii labadii jaarka ahaa midkood markuu dhulkiisii ama gurigiisii iibiyo ay dhici karta kaa uu ka iibiyey inuu dhib ku soo kordhiyo kii ay markii hore shuraakada ahaayeen dee nafsu alcila alatii shuricat ishufcatu min ajliha waa qaa'ima ciladii loo sharciyeeyey shufcada lafteedii baa halkana taagan oo mar haddii ay berkadii wadaagayaan dee wuxuu noqon karaa kan cusubee adiga ku soo bedelay jaar la noqday kii markii hore aada jaarka ahaydeen inuu jaarkii dhibaa dhici karta soo ma ila haddaan waxbaba ka dhaxayn waxay isugu yimaadaan ma jirto laakiin waxbaa ka dhexeeya isugu imanayaan biyihii bay isugu imanayaan ama waxay isugu imanayaan tusaale ahaan waddadii oo waddo quray ka soo wada gelayaan guryihii marka cillada lafteedii ayaa qaa'ima xaqu shufca loo siiyey shariiga alcila alatii min ajliha ucطiya ashariiku xaqa shufca ida qaamat biljaar tahbut ashufcatu liljaar ciladii ama sababtii xaqu shufca ka shariiga loo siiyey haddii ka jaarkaa laftiisa laga helana ka jaarkiina xaqu shufcadii buu yeelanayaa lianna alxukma yaduuru maca cilati wujuudan wa cadaman xukumku cilladiisuu la wareegaya markay cilladiis macanaa arrintii keensatay sharciyeyntiisa markay cilladiisii la helana waa la helayaa marka la waayana waa la waayaya shuruud kale ayaa jira fuqahada qaarkood ay sheegaan gaar ahaan xanaabilada waxaa ka mid ah an yaahuda shiksa kullahu inuu wada qaato inuu xaqu shufca ku wada qaato qeybtaa shariigiisu u iibiyey hadday dhul tahay waa inuu wada qaato haddii ay tusaalaaan qeyb guri tahay waa inuu wada qaato laakiin xaq uma laha inuu yidhaahdo dhulkan uu shariigaygu kaa iibiyey qeybtiisan uu kaa iibiyey macnaa nisfi baan xaqu shufca ku qaadanaya nisfiga kale meeshaad doonaysid kala dhac xaq uma leh waayo taasi waxay darar ku noqonaysaa ashariiku alxaadid soo ma shariigii cusbaaye dee dhulkan iibsaday bay dhib ku noqonaysaa waxaa laga yaha dhulka inuu ujeedo ka laha inuu warshad ka dhisaaye ama guri weyn inuu ka dhiso uu damacsanaa ama beer weyn uu ka samaynayey markaa dhulkii kala qaybqaybisa aad tidhaha qaybna xaqu shufcaan ku qaadanaya qaybna meesha doonaysid kala dhac dee shufcada waxaa loo sharciyey adigaa dhib lagaala cararaye inaad aduu dad kala dhibto dee ujeeddada loo sharciyey ma ahayn marka ama wada qaado ama ka wada tag wey imkaanu aadaa'i thaman baa iyaduna shardiya dee waa inay suurtagal u tahay inuu qofkan uu kala soo noqonaayo qaybtii shariigiisa uu ka iibiyey dee wixii lagaga iibiyey inuu u celiyo waa inay suurtagal tahay laakiin hadduu leeyahy xaqu shufcaan isticmaalayaayo shariigaygu qofkan uu ka iibiye meesha waan ka saarayaa oo intuu uu ka siiyey baan u celinayaa qardhacna aanu ahayn ka waran shilinba aanu hayninba soo taasi noqon maysa darar cala shariik alxaadith qofkii laga iibiyey dhibaato ku noqonaya soo maaha marka ama waxa weeyaan qofkan ka qaado qeybtii shariigaagu uu ka iibiyey oo dee xaqu shufca isticmaal oo wixiisiina u celi dee haddaanad celin karahaynna u daayo faraha uga qaad weeye waadix ma tahay marka in cajaza can adaa'i thaman saqata xaqu shufca kaa uu qeybtaa shariigiisa uu ka iibiyey uu kala soo noqonayo haddii aanu u celin karin intii shariigiisa uu ka siiyey xaqu shufca waa dhacaya waxaa kaloo ay sheegaan almutaalaba biha cala alfawr saacata yaclam mar allaale marka uu ogaado kii ay shuraakada ahaayeen qeybtiisii inuu cid kale ka iibiyey markiiba waa inuu dalbo la soo noqoshada ah oo uu yidhaahdo waxa weeyaan waa xaqu shufcaan isticmaalayaa oo qaybtan shariigaygu uu kaa iibiye anaa xaq u leh intii uu kaa siiyey waa taase qaado waa haddii ay mutaalabadu suurtagal u tahay ooduu tusaalaan xidhan yahay ama uu maqan yahay dee marka la soo daayo ama uu yimaadunbuu xaqu shufca isticmaalaya laakiin isagoo iska joogo og shariigiisu inuu qaybtiisii iibiyey hadduu iska daayo laba xaalood midkood bay noqonaysaa hadduu sameeyo ama uu ku hadlo wax tusinaya inaanu xaqu shufca isticmaalayn qofka aanu kala soo noqon ahayn dee xaqu shufcihiisi waa dhacaya xataa ducaday ku daraan fuqahadu waxay dhan hadduu kii u barakeeyo ka waran kii shariigiisu uu ka iibiyey ayaa ku yidhi ninka aad shuraakada ahaydeen dhulkii aad shuraakada ku ahaydeen qaybtiisii buu iga iibiyey ama guriga aad shuraakada ku ahaydeen qaybtiisii buu iga iibiyey sui maasha allah miyuu kaa iibiyey marxaban bika bishariikin jadiid soo dhowow adoo shariik cusuba oo kii hore bedelay baaraka allaahu laka fii ma ishtarayt ilaahay aa kuu barakeeya waxaanaad iibsatay manaa xaqu shufca waa dhacaya inaanu markaa inuu tanaasulayo oo aanu kala soo noqon ahayn ayaa hadalkiisa ka muuqata hadduu dee tasriixiyo oo caddeeyabana waa min baabi lawla laakiin ishkaal wuxuu ku jiraa xaaladda labaad oo ah la soo noqon maayana muu odhan qaybtaa shariigayguu iibiyo lacagteedii baan celinaya ma odhan celin maayo ma odhan ee ha iska qaata kaa laga iibiyey kula hadli maaye waan la soo noqonayaa oo xaqu shufcaan isticmaalayan moodhan waa iska aamusa shib xanaabiladu waxay idhahdeen mar hadduu ogaado markiiba uu xaqu shufco dalbi waayey iyadoo wax ka hortaagan aanay jirin yasqutu xaqu shufca waa dhacaya oo mar dambe ma soo laba kaclayn karo oo ma odhan karo waar dhulkii shariigaygu kaa ibiyey iska soo celi anaa xaq u leh intuu kaa siiyeyna qaado saasay yidhaahdeen laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay idhahen xaqu shufca laa yasqut xataa yasdura min ashafiici maa yadullu calaa isqaatih xaqii la soo noqoshadu dhici maayo buri maayo ilaa kii shafiica ee xaqaa lahaa ay ka soo baxdo arrin tusinaysa inuu ka tanaasulay a'immada saa'id waxaa ka mida shawkani fii sayl aljaraar asayl aljaraar wuxuu yihi xaqu shufcati thaabitun bisunati saxiixa qofku qaybtii shariigiisa uu iibiyey inuu la soo noqdo oo ciddii iibsatay uu kala soo noqdo waa xaq ku sugan sunnada saxiixa axaadiida saxiixa aynu akhriyeyni markaa qofka sheegta inuu markiiba hadduu dalbi waayo xaqaasi uu ka dhacayo meesha uu ka baxaayo falya'ti bidaliil daliil ha keena buu idhi daliil weliba saafi oo dhooqa aan lahayn macnaa waadixa buu u jeedaa daliil biduuni mucaarid daliil wax caaridoo ka hor yimaadaa aanu jirin wax daliilana may keenin buu yihi oo ma hayaan waxaa isna saas oo kale yidhi asacdi raximah llah kitaabka almunaadaraat alfiqhiya hadalla aad u qayima baa ku qoran aada u qiimo badan oo macnaha tusinaya qaacido caamana waa sheegaya alxuquuqu idaa habatat laa tasqutu ila bidaliil waadix alxuquuq idaa habatat laa tasqutu ila bidaliil xaqu mar hadduu qofka u sugnaado noocu doonaya xaqu ha noqdee xaqiisi waa dhacay oo meesha waa ka baxay lama odhan karo ilaa daliil la keeno siduu u sugnaaday buu u sugan yihi alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan asalku waxa weeye shay waliba sidii lagu ogaa inuu yahay ilaa ay caddaanayso sidii lagu ogaa inuu ka guurayo oo uu iska bedelay wa kadalika sheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin kitaabka sharxu lmumtic saasuu leeyihi oo hadduu markiiba dalbi waayo xaqiisi waa dhacay la odhan maayo laakiin su-aasha isweydiintali waxay tahay dee waayo ilaa goormaa la sugayaa hadduu odhan waayo markiiba waar qaybtan shariigaygu kaa iibiyey waan la soo noqday oo uu iska aamuso oo sanad kadib anoo meeshii guri ka taagay uu yidhaahdo xaqu shufca xaqu shufca ayaan isticmaalayaa oo dhulkan shariigaygu kaa iibiye waan la noqday oo soo ninkan guriga ka dhisay dee guriga rar hadduu rarmayo haddii kalena dee qiimayso isna waan kuu celinayaa soo taasi darar iyo dhib ku noqon mayso qofkii cusbaa shariigii cusbaa meesha soo gale laga iibiyey waxaa kaloo dhici karta qiimo inuu isbedelo soo maha oo tusaale ahaan qofkan waxaa laga siiyey maalintaa oo shariigaagu uu ka siiyey dhulkan laba kun oo dollar haddaad markaa iska dayso ood la soo noqon weydo oo dhulkii markuu qaaliyoobo toban kun oo dollar gaadho aad tidhaahdo xaqu shufcaan isticmaalaya ee dhulkii ii soo celi labadii kunee lagaa siiyeyna waa taa deetana intaad markiiba toban kun siiso aad sideed faa'iidaa ku dhufato soo madaxa la isla geli maayo markaa sa ma aha macnaheedu marka la leeyahay ee hadduu markiiba delbi waayo xaqiisu dhici maayo markay culimmadu leeyihin maaha macnaheedu inuu iska dayn karo la iska sugayo weligeedba oo markuu doono xaqa uu isticmaali karo macnaheedu waxa weeyaan manaa qofkii waa muddo macquula baa loo kaadinaya ila isaga laftiisu kafiirsashuu u baahan yahy soo maa lacagtaa inuu bixin karo uu qofkan u celinayo shariigiisu uu ka iibiyey dhulka sidaasoo kale bal qofkan cusubee dee shariigiisa dhulka uu ka iibiyey isagii shuraako la noqonaya inuu waxa weeyaan uu yahay qof lala heshiin karo oon dhib lahayn iyo in kale soo muddo uu ka fiirsado uma baahna macnaa muddadaasi in loo kaadiye ayuu xaq u leeyahay weeyaan macnaheedu shuruud mashfuuc dhulkan lala soo noqonaya ama shaygan qofkii shariigiisa uu iibiyey uu la soo noqonaayo ee kii laga iibiye uu kala soo noqonayo shuruuddiisa shuruud lmashfuuci alaaatun waa saddex an yakuuna waa inuu ahaado mima ashyaadii mid ka mida yaqbalu aqbaliha alqismu wax qaybsami kara waa inuu noqdo oo waxaan qaybsami karin shufca ma gasho saalaan ceel miyuu qaybsami karaa ceel biyood biyo ay ka soo maaxayaan macnaa waa sacab iminkao kale waa la qaybin karaa laakiin dee wakhtiga hore waa adkayd in la qaybiyo iminka haddii la doono dee sabad baa la dhex dhigaya lagu kala goyna le adna dhinacaga kacab adna dhinaca wadadaa u soo mar adna wadadaa u soo mar laakiin waa adkay dhul tusaalaan aada u yar ay laba qof wada leeyihin oo dee aan qaybsamahayn ama haddii dee la qaybiyo manfacadii iyo ujeeddadii laga lahaabaa dee meesha ka baxaysa almanfaca almaqsuuda minhu waa meesha ka baxaysa tusaalaan gebigiisuba wuxuu ahaa dhulka dhulkuba wuxuu ahaa sideed mitir ayuu ahaa sideeddaa mitir dee waxbaa ka dhismaayey laakiin haddii la qaybiyo afar mitir iyo afar mitir laga dhigo dee afar mitir guri ka dhismayo afar mitirna guri ka dhismaayo haddaana dee meel dukaamiyo wax lamida ay ka dhismayaan aanay ahayn ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen may qismadu shardi ma aha laa ishtarad inuu noqdo wax qaybsamaya waxa qaybsamaya waxaan qaybsamayn labadaba shufcad waa gelaysa waxaan qaybsamahayn maxaa ka mid tusaalahaan gaadhigaas inay suurtagalta in la kala gooyo bartanka lagu dhufto laba qof loo qaybiyo haddana sida saxiixa shufcadu waa gelaysaa oo haddaanu gaadhigaa wada leenahay aniga iyo rashiid oo rashiid qaybtiisa uu iibiyo ninkii kaleaanu shuraaka noqonayna uu ka iibiyey soo maaha waxaan xaq u yeelanaya xaqu shufca inaan isticmaalo aan idhaahdo waar waxba wada yeelan mayna anaa wada yeelanaye mar hadduu qaybtiisii ninkani iibiye anaa wada yeelanaye intuu kaa siiye waa taase qaado mana diidi karo waa xaq shareecadu waxa weeyaan ay siisay dee cumuum aladilana saasay tusinaysaa cumuum aladila saas ayay tusinaysaa in shufcadu ay shay walba ay gelayso ta labaad sababta shufcada loo sharciyey maxay ahayd labadii qofee shuraakada ahaa kan qaybtiisa iibiye mooyaane kan kale ayaa dhibka lagala cararayay soo maaha kaga iman kara kan cusube dee kii hore uu ka iibiyey dee dhibkaasi la filanayo ee shariigii hore la rabo inaanu ku dhicin shaygeebuu ku badadii shayga qaybsamayo mise shayga aan qaybsamayn shayga aan qaybsamahayn oo shaygu haddii shay qaybsamaya dee kan cusube kii aad shuraakada ahaydeen uu ka iibiye dee sidaa aad isaga shuraako ku noqonaysaan hadduu dhib kuu keeno waxaad odhan kartaa inoo qaybi oo dhibkiisii sidaas ayaad kaga baxsan kartaa laakiin haddaanu sheegii qaybsamahayn ka waran soo dararkii iyo dhibaatadii ma fara badna oo haddaanu qaybsamayn dee waxay noqonaysaa in la iibiyo dabeetana wixii lagu iibiye la qaybsado in la iibsan doono uu iib geli dooniyo in kalena dee lama oga marka lianna maa laa yanqasim dararu lmushaarakati fiihi akbar liannahu mustamirun marka laa yushtarad an yakuuna mima yaqbalu alqisma wa an yakuuna waa inuu ahaado mima laa yunqal waxaan la naqlin waa inuu noqdo min alard dhulka aan laga naqlin ama min alard kaasoo dhulkii ka mid a oo maxaana shufcadu waxay gashaabay leeyihiin dhulka iyo iyo tawaabicdiisa waxyaabaa dhulka raacisa dhismihii iyo iyo dee dhirtii dhulka ku beerayd iyo waxyaabahaasunbay shufca gashaa laakiin waxyaabaha manquulka ah ee la rari karo shufca ma gasho manquulki muxuu noqonayaa gaadhigaa iminka aynu sheegaynay dhar oo kale alaab kuraasi weel waa manquul sooma wax la rari karo shufca ma gasho bay leeyihin oo maxaa u daliila inaana shufca gelin dee xadiidkaa jaabir bay daliishadeen fii kulli shirkatin lam tuqsam ribcatin aw xaa'itin bay idhaaheen suta xadiidka ku cad guri ama beer soo kaa yidhi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laakiin taa waa laga jawaabo waxaa la yidhi hada waa min baabi dikri bacdi afraad alcaam bixukmin hada waa min baabi dikri bacdi afraadi alcaami bixukmin yuwaafiqu xukma alcaam falaa yufiidu takhsiis afraaddii caamka oo ashyaadii la wada lahaa oo dhan qaar ka mid unbaa gooni loo sheegay oo ah gurigii iyo iyo beertii xukumka loo sheegayna xukumkii caamka ahaa ee ashyaada la wada leeyaha ay lahayd waa xukum waafaqsan dee markaa sheegista noocaasi isa usuul fiqiga aynu ku aragnay takhsiis ma faa'iidayso oo iminka haddaan idhaahdo tusaale aad wada fahmaysaan baan idiin sheegaya haddaan idhaahdo ardayda kutubtan c baan idhi oo ninka la yidhaahdo khadarna c khadar soo ardayda afraad ulcaam soo ka mid maaha ardayda guud soo ka mid maaha ma ka mid yahda mise ka mid maaha waa ka mid ayib si gaara loo sheegay soo maaha khadar xukumkaa marka la sheegay sheegistiisa la raaciyey hadduu yahay xukum xukumkii ardayda guud loo sheegay khilaafsan de isagu meesha waa ka baxe oo tusaale haddi la ardayda kutubtan si khadarna ha siinin khadar waa laga khasisay weeyaano kuwa la siinayo kuma jiro laakiin khadar si haddii la yidhaahdo xukumka loo sheegay xukumkii ardayda guud loo sheegay waa xukum waafaqsan markaa takhsiis faa'iideyn maayo oo xukum uu khadar la gaar yahay dee faa'iideyn maayo oo siintii ardayda guud loo sheegay ayuunbaa isagana si gaara loogu sheegay marka waxa laisweydiin kara waayo waa maxay faa'iido maxaa hadalka laga khasaarinaya ardayda ardayda kutubta c mar hadduu khadar ku jiro ardayd o dhan kutubta si khadar mar hadduu ku jiro khadar si maxaa laga yidhi maxaa laga yidhi tanazalu lmalaa'ikatu waaruux malaa'igtaa soo degaysa saadani waruuxu maliku jibriil baa soo degaya maanu malaa'igta ka mid ahayn maliku jibriil waxaa loo yidhi waxa weeye ihtimaam gaara isaga la siinaya oo macnuu wuxuu ka dhigay war haddaad cid ilaabayso ama cid aad ka tegayso ood khaldamayso khadar ninka la ydhaa iska ilaali isaga ha ka tegini cid kale ha noqoto ciddad ka tegaysa tanna waa sidoo kaleo markuu rasuulku caam sheegay in xoolo kastoo la wada leeyey oo weli aan la qaybsan shufcadu ay gasho fii kulli shirkatin lam tuqsam ee haddana si gaaron xukumkii shufcada ugu sheegay guriga iyo iyo beerta taasi takhsiis faa'iideyn mayso in xukumka shufcadu uu ku gaar yahay almanzil waalxaa'id ee in labadan si gaara ihtimaam loo siinayo inta badan dee waxyaabaha la wadaago weeye soo ma oo dadku shuraaka ay ku noqdaan waaye wa an yakuuna mima laa yunqalu min alardi wa an yumlaka waa in la mulkiyo shayga oo kanaad kala soo noqonaysa shariigaagu uu ka iibiyey uu ku mulkiyey shaygaa biciwadin inuu wax ku beddeshay waa masaladii hore aynu u ishaaray sheekhu wuxuu leeyahy shay baad qof wada lahaydeen dhul ama daar baad qof wada lahaydeen ka aad wada leedihiin ciddaa uu ku wareejiye dee meeshiisii gelaysay aad shuraako noqonaysaan hadduu wax kaga beddeshay dhulka ama daarta markaasaad xaqu shufca yeelanaysaa ciddaad kala noqon kartaayo wixii uu kaga beddeshay aad u celin kartaa soo waadix maaha laakiin haddaan waxba kaga beddelanba oo qaybtiisii qofkan uu hibeeyey ama u hadiyeeyey ama uu u dardaarmay ama uu kaba dhaxlayba waxa weeyaan xaqu shufca yeelan maysid waa masaladayna horu ishaaray haddii qofkaasi shariiggaa cusub ee meesha soo gala shariiggaagii hore bedelay haddii xaqii shariiggaaga hore uu ku mulkiyey bilmiiraaf inuu dhaxlay falaa shufcata bilitifaaq wax shufcii ma jirto si laysku waafaqsan yihi oo laba nin baa dhul wada lahaa mid baa dhintay midna wuu noolyihi kii dhintay soo dhulkii laga dhaxli maayo ciddii ka dhaxashay iyo kii horaa wada yeelanaya soo maa shariiggii hore ciddaa dhulka ka dhaxashay ma odhan karo xaqu shufcaan isticmaalayaa mar hadduu sharaygayga hore meesha ka baxay adeer qiimaysta oo dhulka anaa iska wada laho qaadanayee qiimaysta oo waxa uu idiin gooyaa baan idin siinayaa ma odhan karo ee laba nin oo shuraaka oo siman ayay noqonayaan taana waa laysku waafaqsan yahay culimaana ijmaac kusoo naqlisay in laysku waafaqsan yahay sida ibnu rushdi oo kale kitaabkiisa waxa weeyaan bidaayat lmujtahid la yidhaahdo nacam amaa hadiyadda iyo hibada iyo wasiyada iyo waxyaabaha la mid ah oo ah qofkii inuu dee mulkiyo qaybtii shariigaagu uu lahaa bigayri ciwadin laakiin biikhtiyaarih waxba kumuu bedelane laakiin ikhtiyaarkiisuu ku mulkiyey ila kan dhaxlay ma ikhtiyaarkiisuu ku mulkiyey la dhaxalku waa milkun aw mulkun bigayri ikhtiyaar waa wixi aad dhaxashay ciddaa dhaxalkeeda ad lahayd waxa ay ka dhimatay waad yeelanaysaa intaa kadib ama bixi ama ama iibiyo biduuni ikhtiyaar baad ku yeelanaysaa laakiin haddii lagu hibeeyo shay ama lagu hadiyeyo ama lagu dardaarmo shayga maxaad ku mulkiday biikhtiyaarika baad ku mulkiday taasaa markaa la ysku khilaafay sida markaa saxiixiina waxay tahay ana ashufcata tahbutu wain malaka almashfuucu minhu bigayri ciwadi ida kana almilku biاkhtiyaarihi ashufcata tahbutu wain malaka almashfuucu minhu bigayri ciwadi lakin biاkhtiyaarihi mar haddii qofkani shaygan biikhtiyaarihi uu ku mulkiyey walow yaanu waxba ku bedelane kaa siiyey kii ay shuraakada ahaayeen inuu kala soo noqdo oo uu yidhaahdo qiimayso xaq buu yeelanaya tusaale ahaan dhul guribaad nin wada lahaydeen afar qola ninkiibaa laba labadii qole kusoo hagaagi lahaa ayuu nin kale hadiyad u siiyey ama hibo ama uu u dardaarmay kaasi wuxuu mulkiyey bigayri ciwadin waxba kumuu bedelan soo maaha laakiin biikhtiyaarihi buu dee ku mulkiyeyo waanuu aqbali karaa hadiyadda iyo hibada iyo wasiyada dardaarankaa waanuu radin karaa xaqu shufca waa sugnaanaya maadaama anhu malaka biikhtiyaarihi nacam licumuumi ladila oo adiladu dee may shardiyin ciwad inuu ku mulkiyo qofkanaad kala soo noqonayso xisadii ama qaybtii shariigaagu inuu wax ku bedasho dee adiladu may shardiyin wa nadara lilcilla cilladiina iyadoo la eegayo oo maxaa shufcada loo sharciyey shariiggan cusube meesha soo galay inuu dhib ku keeno shariiggii hore iyadoo markaa laga digtoonyayo o laga cararayo soo maa dee kanna waa shariik cusubun ama waxa ku bedasho shaygan ama biduuni ciwadin ha mulkiye dhibkii ka iibsada looga baqaayey inuu ku keeno qofkan qofka iibiye ay shuraakada ahaayeen ayaa kanaan iibsane la siiyeyna looga baqayaa inuu ku keeno qofkan kan siiyey ay shuraakada ahaayeen waadix maydinta marka alcillatu waa waaxida halkaa waxa weeyaan uu sheekhu yihi an yakuna mima yaqbal اlqisma hadal aad u qiimo badan baan idiin tilmaamaya sheikh اlislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacala majmuuc fataawaha mujaladka soddonaad sabxada saddex boqol iyo labiyo sideetan uu ku sheegay oo wuxuu yidhi markuu sheegay xadiidka jaabir riwaayadda muslim lam yashtarit annabiyu fi اlardi wاlribcati wاlxaa'iti an yakuna mima yaqbal اlqisma فلا يجوز تقييد كلام الرسول بغير دلالة من كلامه لا سيما وقد ذكر هذا في باب تأسيس إثبات الشفعة نبigu عaليه الصلاaة وaسلام markuu sheegay شhufcadu inay gasho نacam dhulka iyo guriga iyo beerta muu shardiyin in dhulka ama daarta ama beertaasi ay yihiin kuwa qaybsami kara marka ma banaana in hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam la qaydo la raaciyo shardi oo la idhaahdo waxay shufcadu gelaysaa markay qayb dhulku markuu yahay ama gurigu ama beertu mid qaybsami karta iyadoo daliil aan laga haynin xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna hadalkaa markuu ku hadlay wuxuu aasaasayuu dhidibada u aasayay axkaamtii shufcada oo shufcadu sugayeyba haddii inuu shaygani inuu qaybsamaa ay shardi u tahay hubuut shufca rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa sheegi lahaa ee kama tageen adilada ay deliishadeen qolada shardigan halkan sheekhuu ku sheegay shardidayna biajuuba qawiya buu kaga jawaabay shekhu lislaam ibnu taymiya raximah llah oo ku qoran mujalladkaa soddonaad safxada saddex boqol iyo iyo labiyo sideetan waayo shardu lmashfuuci minhu ka shaygii uu iibsaday ama la siiyey lagala soo noqonayo shardiga isagana laga rabo waa kii shariigaagu dhulkii ama gurigii qeybtiisa uu ka iibiya mashfuuci minhu la idhaahdo amaba dee uu siiyey bikayri ciwad lakiin biikhtiyaari ku qaatay shardu lmashfuuci minhu waa ta'ahuru sababi mulki milkihi lahaanshihiisa sababtiisu waa inay ka dambaysay can sababi milki shafeici kan waxa weeyaan kala soo noqonaya xaqa ee kasoo siibaya lahaanshihiisa sababtiisa waa inay ka dambaysay oo qofkan dhulkan ama gurigan mulkiyey ee lagala soo noqonayo mulkigiisa sabab buu lahaa soo ma bayc ama hadiya ama hiba ama wasiya soo ma kan waxa weeyaan shafiica ah ee kala soo noqonayana dhulkii lahaanshihiisu muxuu lahaa sabab marka labada sababood waa inay dembaysay kan lagala soo noqonayaa sababta uu ku yeeshay waa inay dembaysay oo nin dhulkan sababta uu ku yeeshay ay kaaba horraysay oo adigu markuu isagu yeeshay kadib aada yeelatay ma odhan kartid xaqu shufcaayaan ayaan isticmaalayaa ma odhan kartid oo dhulkan adigoo lahaa adigu oo sabab ugu yaraan sababtii aad ku yeelatay dee ay sugnaatay waa in uu yimi waa inay timi oo ay dhacday sababta kan aad kala soo noqonaysaa uu ku yeeshay oo labada sababood milku almashfuuc minhu iyo milku shafeic sabab u ah waa inay dembaysay sababta waxa weeyaan keensatay inuu yeesho almashfuuceesh minhu suuraة shufca shufcada suuradeedu suuraة shufcati an yakuuna waa inuu ahdo bayna zaydin wa camrin daarun waa in zayd iyo camr daari ay ka dhaxayso oo fa yabiica uu ibiyo zaydun zayd xisatahu qeybtiisii minha daarta uu ku lahaa min bakrin uu ka ibiyo labadiisii maksin afarta maksin uu ku lahaa ama dee qolkii uu ku lahaa afarta shardi mahayna isleekaadaan labadii shuraakada ah oo zayd iyo camar ah daarta shuraakada ku ahaa ayuu midkood oo zayd ahay qeybtiisii iibiyey goormuu iibiyey isagoo kii shariiga ay ahaayeen aanu bandhigin oo iibintaa fasax aan uga haysan buu iibiyey oo fa yaquula u yidhaahda camrun camar oo ah ka isagu qeybtiisii aan iibine hadhay libakrin uu ku yidhaahdo oo ah ka shariigiisii oo zayd ahay qeybtiisii uu ka iibiyey akhadtu waan qaatay xisataka qaybtaadii aada iibsatay bishufcati baan ku qaatay ninkii aanu shuraakada ahayna zayd soo gurigan aanu wada leenahay qaybtii qaybtiisii kaamu iibin haa uu iga iibiyey imisuu kaa siiyey shan kun oo doolar shantaadii kun oo doolar waa tan qaybtii shariigaygu uu kaa iibiyey waan qaatay oo saad u qaadatay maadigaa lahaa meemaan lahayn anigu shariigaygaa lahaa haddaad saad u qaadatay miaanaan xoolaha igi siisan sharcigaa isiiyey qadaa rasuulu llahi bishufca fi kuli shirkatin lam tuqsam xadiidkii buu akhriyey sharcigu siduu kuu siiyey dee wuxuu ii siiyey nin baanu shuraako ahayn aanu isfahamsanayn adigaan iminka shuraaka noqonayna soo ma ile gurigii ma qaybsanee oo guri xad kale dhex yaallo mid waliba degooniye ka soo gala maahee adiguun baa ninkan wada lahayn bedelayoo meeshiisii ii soo fadhiisto shuraaka aanu noqonay adiga wax igaga soo kaa bixi doonaa adeer mawar baan ka haya waa intaasoo dhib xaggaaga igaga yimaadaaye anaa wada qaadanaya sababta shareecadu ii siisay waa taa halkaa waddadaa ka bax ayuu ku yidhi wayaqbida oo uu gacanta ku dhigo bakru ninka bakar la yidhaahdo ah ninkaa lacagta loo celinaya athamana lacagtii wadha waaye dee si uun shantii kuna layga siiyey wadha waa tani qaado aw yarda ama raalli uu ku noqdo bikownihi lacagtii gurigaa laga siiyey inay ahaato fii dimmati camri miduu camar ku yeesho hadduu isagu raalli ku noqdo hadduu camar yidhaahdo xaqu shufcaan ku qaadanaya lacagna iminka ma hayo uu yidhahdo nin sharciga fahamsan uu yahay u yidhaahdo xaqu shufca waad leedahay waan ogahay lacagtaydana waan kugu yeelanayaa markaad hesho unisi way ansaxaysaa dee aw yaqdiya lahu ama uu xukumo alqaadi qaadigiiba u xukumay bishufcati u xukumay nacam oo isagu calaa sabiili mithaal tusaale ahaan ama isaga ayaa dalbay ama qaadiga ayaa u xukumay intay isqabsadeen dee waa taa hore maxay ku dhacday heshiis bay ku dhacday oo shariigiisii baa qaybtiisii iibiyey ninkii uu ka iibiyey buu yihi ii soo celi lacagtii buu celi heshiis bay ku dhacday taas aw yaqdiya lahu alqaadi bishufcana maxaa looga jeedaa waa la ysku khilaafay oo xaqu shufca maba lihid baaba la yidhi deetana arrintii qaadi baa loo geeyey qaadigii baa u xukumay de markaana waa yeelanayaa waayo shufca xaggee ka shaqaysaa maanta ashufca maanta xaggee ka shaqaysaa naafi xataa xoolaha la wada leeya baan ayaan shufco maanta aan aan loo eegahayn iska dhaaf dadka jaarkaa ee xuquuqdu ay ka dhaxayso sida waddada iyo meesha laga cabayay waxaas dadku waa inagii horu sheegno xukaamtunbay ka sugayaan diinta inay ku xukumaan iyagu intii ay ahayd inay isku xukumaanna ma fulinayaan xukaamta ka hortaagan xaqu shufca dadka cid ka hortaagan ma jirto ninka aad jaarka tihiin aad beerta aad tusaalaan ceelka qura labadiina beerood ay ka wada cabbaan ama labadiina guri barkad quri ay ka dhaxayso haddaad tidhaa gurigaaga ma iibin kartid ilaa aniga aad igweysiiso oon iibsado ama aan iska daayo haddaad iibisana kaad ka iibiso xaq baan u yeelanay inaan kala soo noqdo oo intii aad ka siisay aan u celiyo muxuu ku odhanaya dee arrinkaagu waa ku qabsa ku qadimaysid gurigaygii baad igu qabsatay buu ka odhanaya waayo axkaamta war looma hayo bal isagaba dhaafoo kii iibsaday haddaad tidhaahdo gurigan uu kaa iibiyey ninkii aanu jaarka ahayna xuquuqdaasi ay naga dhaxaysay mushtaragga ahay imisuu kaa siiye labaatanku labaatankaa kuwaa taasi ka dhaqaaji guriga ay qorigiisuu soo qaadanaya gurigan lacagta siista ninkii ilaa ka iibsaday baad maanta igu qabsatay ma waxba iskama celinaya qaama baa lagugu yidhi waa dagaalamaya waayo axkaamtan war looma hayo hadi alaxkaam sharciya war looma hayo ee dararka iyo dhibaatada si dadka looga difaaco shareecadu waxa weeyaan ay jidaysay walihaada ayaa iminka waxay ka cabanayaan dadka dad fara badani bimacnaa jaar xun nin fiican baanu jaar ahaynoo gurigii buu iibiyeyoo nin jaar xun buu ayuu kusoo bedelay ama hebel baanu shuraaka ahaynoo qaybtii sahmigiisii buu iibiyey xataa sharikaadka bal u fiirsa iminka ashum soo sheerar lama iibiyo xaqu shufca in lagu dabaqo wey xaqu shufca waa in lagu dabaqo oo calaa sabiili mithaal shirkadda telesom ayuu nin wuxuu ku leeyahay sheer wuxuu doonayaa inuu iibiyo sheerkaas inuu iska cidduu doono isagu uu ka iibiye ma aha xaq uma leh waa dadka ay shuraakada yihiin ee shirkadda ah waa inuu idhaahdo sheerkayga waan iibinayaa ma iibsanaysaan hadday idhahdaan waanu iibsanaynaa xaq uma laha cid kale inuu ka iibiyo hadday iyagu fasaxaan cidduu doono ayuu ka iibin karaa hadduu iibiyo ka waran isagoon ogeysiin maxay yeelanayaan xaqu shufca kii uu ka iibiyey inay yidhaahdaan annagaa xaq u leh oo dee shuraako ahayn annagaanad iminka shariik nala noqonaysa soo ma inuu dhib xaggaaga nagaga yimaadaana dhici karaa intii uu kaa siiyey waa taase qaado oo iska tag kuma ogoline lakiin dadku maanta taa waxa weeyaan ma ma aqbalayaan xataa waxay sheegeen sharikaadka qaarkood waddankeenna ka shaqeeya inay nidaamkii baycul ashumka iyagoo ay xadideen oo ay nidaam ay u sameeyeen oo dhahaan qofku ma iibin karo ee shirkadda ayaa waxa weeyaan iibsanaysa oo tusaale ahaan sheerkii saddexda kun oo dollar ahaa shirkaddaa ka qaadanay saddexdiisii kun baa la siinaya ninkii hadduu lix kun iyo lixdii kun baa la siinaya dabeetana shirkadda ayaa iska haysanaysa amaba se cidday doonto ka iibinaysa oo xaqu shufca ayay isticmaaleen markay sidaas yidhaahdeen lakiin waxa laga dad badan inay dulmi u arkaan oo yidhaahdaan sheerkii aan suuqa madow labaatanka kuna dollar dadka aan ka siin lahaa ayay xoog igaga qaateen ee yidhaahdeen ciddaa doonto kama iibin kartid mana oga inay taa xaq u leeyihiin oo ay isticmaalayaan xaqu shufca wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alih wasaxbihi wasalama tasliima kaiira hantida guurtada iyo ma guurtadu ma ka siman yihiin shufcada waxaan filaya inu ka jawaabnay soo ma su-aasha waxaad soo qortay baan u malaynaya intaynaan masalada gaadhin fa iyaaka walisticjaal wasalaamu calaykum